magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ku tallaabsaneysa horumaro dhanka ganacsiga amniga iyo dhismayaasha ah ayaa waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanayay dhalinyaro la imaanaya halabuuro ganacsi oo magaalada ku cusub cali baryaani waa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo kaasoo la yimid hal abuur ganacsi oo ah kii ugu horreeyay noociisa ee laga hirgeliyo magaalada kismaayo wuxuuna ka ganacsadaa waxyaabaha dhadhanaan sida dhangalowga kuwaasoo inta badan xiiseeya dumarku haddaba waa kan cali baryaani oo ka warbixinaya ganacsigiisa waxa ku dhaliyay iyo sidoo kaleeto caqabadaha uu kala kulmo waan fikiray waxaa ii soo baxay dhangalowga inuu kismaayo ka maqan yahay oo qarashkiisana oo fudud oona la ii samayn karo xaajiyaan kusoo noqday dhangalowgaas inaa ii fududayso aan rabaa oo aa ii maalgeliso waxaa waaye awaalkayga kaas aa igaga dhigto diyaar waayu dhahay miiskaanuu ii sameeyey walaalkay xaaji cadaani markuu ii sameeyey kadib dhangalowgii alaabtii qalabkii oo dhan oo ii diray maasha allah tabaarakallah maanta heer waxaan gaaray shaqaale ani ii shaqeeyaan oo dhallinyaro shaqaale ii shaqeeyaan heerkaasaa gaaray insha allah intaan in ka badanna waxaa rajaynaa miiskan inuu ii dhalo maqaayado hoteelo inuu ii gaaro insha allah hamigaasaa leeya ilaahay hadduu yidhaahdo maanta waxaa waaye maqaayad waa furan karaa xilligan hadda la taagan yahay saddex bilood ayuu ii furan yahay miiskan oo dhangalow aan ku gado gabdhaha walaca ah gabdhaha yaryar kuwa caadiga ee ku ful dad walba ku xiran yihiin dhangalow keliya kuma gado cambahaasaan ku gadaa cambahaasoo la xirxira ayaa jiro cisbaandheesaa jiro marka dhangalowgii hadda waa naga yara go'an yahay in yaraa taalo wuu naga yara go'an yahay sida cambaha uu u soo go'oo kale oo wakhtiga u leeyahay ayuu dhangalowna wakhti u leeyahay wakhtigan ayada ee wakhtiga gabaabsiga ayaa lagu jiraa dhangalowga aana la helayn marka muddadan wuu naga maqan yahay insha allah wuu noo imaan doonaa wuu noo dalban yahay laakiin qaaliyuu nagu noqday insha allah laakiin wuu noo socdaa markuu noo imaadana waxaa waaye dadkii kastamarkii nagu xirnaayo way farxi doonaan kastamar ilaa iyo afar boqoloo qof ayaa igu xirnay laakiin maadaama uu dhangalow iga kala go'e hadda waxay ku soo aruursadeen laba boqol laba boqol iyo konton laba boqol adi boqol iyo konton habeenba si wax leega gataa ganacsiga habeenkii shan saac ku egyahay marmar waxaa dhacda saddex saac iga dhammaadaan laba boqoloo xaba dhangalow inaa sameeyo oo saddex saac iga dhammaata iyo konton xaba camba ama labaatan xaba camba ama soddon xaba camba wallaahi waxaa ii sheegtaa falcelin waxaan kala kulmay si sharaf leh ay la dhaqmeen